way kari weyday macnaa inay iska bixiso bilfaski lam yadaha xataa yastabriaha ilaa huntaa iska hubiya uma dib uguma noqonayo walahu qofkii wuxuu xaq u leeyahay muslimka ahaa alistimtaacu bilmasbiya hadii lasoo qafaasho sabyiga ahay inuu iskaga yar iskala yar ciyaaro fii muddat listibraa bigayri ljimaca intaan uu hubinayo laakiin jimacii baa la diiday oha dadka mujaahidiinta ahay dee kuwan ay soo qabsadeen waxay noqonayaan maxay dee waa sabyigii markaa sabyigaa isagaa kolkaa ay qaybsadaan mid waliba waxaa laga maarmaanaya inuu iska istibreeyo intaa uu istibraynayo istimtaac wuu samayn karaa jimaacun baa la diidaya istimtaacani markaa waxa weeye min taqbiilin wagayri laakin jimaacu isagu maya walmuxsanaatu min annisaa marka la eego waxaa ka baxaya ilaa maa malakat aymaanakum ee kuwii gacmuhu ay mulkiyeen kuwaas iyagu nimbaha guursado dee nimbaha qabee ilaahay kolkii horeba caqsiga soo rogay baa kuu saamaxa iyadoo nin uu qabo oo nin gaalahi marka hore uu ay ku magacowneyd haddana kol haddii lagala wareegay waxa weye sibrahan baa la sameynaya kanaa u sarreynaya qofkan mujaahidka ah waman watia amatahu qofka addoontiisa la mucaamaladay mufarasho u tahay xaruma calayhi waxaa ka xaraama an yuzawijahaa inuu nin kale u guuriyo xataa yastabriahaa ilaahu dee sii istibreeyo sii hubiyo hiblaayadan mufarasha isaga u ahay u iskala mucaamaloonayay dabeedna nin baa uga geed fadhiisa waan kuu guurin buu odhan doonaa laakiin aan kala saarno oo markaa ha ciddo tirsato kolkay dabeeciddadu ka dhamaato ayuu kaa kale u guurin kolkuu kaa kale u guuriyana dee ugama dhawaanayo kaasa habeenkii yeelanaya kana maalinkiiba ushaqaynaysa laakiin xagga mucaamal ahaan dee ninkaasun baa lagu ogyahay guursaday faslun fi ma yulxaqu min annasab wamaa laa yulxaq nasabkiibu halkan ka warramaya iyo bal waxa la ishareeshiin karo goorta la odhanayo qofkan waa inankiisa ama waa ilmihiisa iyo goorta aan la odhanayn waa suu xusaya waman atat amathu biwalad qofka addoontiisii ay ilmo dhasho fain habata haddii uu sugnaaday anahu wadiahaa inuu isagu la kulmay laxiqahu waladkani wuu haleelaya sawaan waxaa isku mida kaana ahaya yacsilu maniyahu canha biyihiisa ha ka saydho am la mid kastaba ha ahaato waxa uhi kol hadduu addoon leeyahay qofkani dabeedna addoontaa uu iskala mucaamaloon jiray oo dee wadi uu ku sameynayay ilmaha ay dhasho isagun baa leh macnaa casligani dee waa kii asxaabta ka wara ridwaan ullahi caleyhim ay ka warramayeen nebigana way su-aaleen oo bal ka warran bay yidhaahdeen markaasaa wuxuu lahaa sameey ama ha sameynin oo naftii ilaahay uu qadaray inay abuurmi doonto kolleyba waa ahaan doontaa marka halkaa waxaa laga fahmayaa xadiidkaa marka la eego in qofku aanu ka dhaaran karaynin amaba aan odhan karaynin kaygii ma ah waladkaa isagaa kol haddii mucaamalo ay jirtay lacalahu waxaa laga yaabaa in wax ka sabqeen isagoon sugeyn marka cadligan iyo dee xukumkiisu waa baab gaare oo dee isaga imika inaan ujeedin ninkan isaga ah kol haddii uu arkay addoontiisa waxna ay dhashay waa isagun bay haleeleysa ubadkaasi isagun bu raacaya laxiqahu wey waladkaasi waa haleelaya wain lam yakun haddii aanu ahayn wadiahaa mid la kulmayba ereygaasi waa iska fara badan yahay lam yalxaqhu ma haleelayo kol haddaana isba arag addoontiisi haata laakiin mufarasho maahayn oo ismay arag dee ilmaha meeshaa ka soo baxa isagu maleh liannahu lam yahbut ilfiraash bimujarad lmulk wain ikhtala biha meeshii kol haddii aanu la kulmin dee sidee ku dhalan sidee bay markaa waladka kasoo baxa halkaa isaga lagu nisbeynay waxaa haddaba halkan uu galay marar fara badan baa dhacda in la isku qabsado waan dhalay iyo muu dhalin iyo caynkan taasi bay markaa qaacido u sameynaya fuqahada dad isku yar dhex daatay oo ama meher khalabahoo dhacay amaba ninkiiyo asadiiyo mura ka yimi ama isagiiyo waladkii diiday ama isagiiyo ku murmayaba soomaalidu waa dad iska dabaqsanoo marar badanna ka ay dhaleen bay diidaan marna ku aanay dhalin bay ku duglaayaan oo yidhaahdaan waladkaa anagaa dhalnay unbuu iska odhanaya mid iska cadayba inaanu dhalin labadubana dee dhibkeeday leeyihin qofku waxaanu cid aanu dhalin hadduu isu nisbeeyo iyo qofku dhalay hadduu diido labada jeerba dee malcuun buu ku noqonaya maal iska obsado wey waman atat zawjatuhu biwalad hadaba qofka xaaskiisii ilma ay la timaado laxiqahu nasabuhu isaga unbaa dhaloo nasabkiisii waa sugnaanaya ilmaha ah waxaana ku abtirsanayaa kaa afada qaba goorma in amkana hadday suuragal tahay an yakuuna minhu inuu isaga ka yimi hadday suuragal tahay haddii afadiisii ay ilmo la timi ilmahana inuu isagu dhalay ay suuragal tahay dee ma diidi karo ya ee isaga ayuunbu raacaya aabbana u noqonaya hadday suuragal tahay inuu isagu dhalay sawir buu ka bixiyey marka hadday suuragal tahay dibu tilmaamay siday suuragal noqon kartaa waa tan bian ta'tiya bihi ilmahan bay la timid bacda sittati ashhurin lix bilood kadib iyo walaxdatin hal ilbilaqsi min xiin ilcaqd markii laga soo bilaabo meherka wa duuna arbaci siniina afar sanadood muddo ka yarna waa ilmahani ku dhashay min xiini imkaani lijtimaaci macaha markii ay suuroob suurowday inuu la kulmo iyada waxa uu ku leeyahay waladkan isaga ah ee iyadoo ay la timi xaaskiisa markii uu galmooday intuu mehersaday iyo markan uu u dhash ilmahan dhashay haddii ay tahay muddo lix bilood ah laxdadani waa laxdatu laxdatul wadci un weeye ama laxdatul wadci ayin bay noqonaysaa lixdaa bilood haddii laga soo wareegay waktigii uu tegay ma diidi karayo u mehersaday dabeetana markana ilmahan ku dhashay lix bilood baa laga joogaa ma diidi karayo markaa ilaan shareeco ahaan waxa aynu nidhi wuxuu ku sugmayaa ilmihii oo la odhan karaya ilmo shina baa ku dhashay lix bilood markaa lixdii biloodba waa la hayaa dee maan dhalin odhan kari maayo ha lix bilood ilma kuma dhasho ma odhan karo dee sharcigii baa sugaya taasi waa qodob nuqdada labaad waxa weeyaan markii uu galmooday iyo imika waxaa udhaxaysa afar sano weli lama gaadhin markaa wuxu uhi war muddadaanu saragnay dee mabay dhaweyne way fogeyde wacankee aya afar sano miyay gaadhay maya waa ka yartahay wuu ku raacaya marka oo waxaa la tijaabiyey in ilmo inta ugu badan oo ku jiri karo calaasha afar sano ay marka afartii sano maadaamay ka yar tahay adun buu ku raacayaa waa labadaasaa meesha yaalla marka lix biloodna waa in ay ka roontay afar biloodna waa inay ka yartay muddadaa udhaxaysa waa inay wa duuna arbaci siniina min xiini imkaani lijtimaaci macaha markii uu iyada la kulmay imka mumkin macnaa inay kulmeen ay suuragal ahayd laga soo bilaabo waktigaa laga soo bilaabo ilaa waktigan ay dhashay idaa amkana waduhaa haddii ay suuragal tahay inuu galmooday oo dee ay macnaha suuragal tahay inuu iyada la kulmo oo wadigeedu uu suuragala ilaa waxaa jira marar aanay suuragalba ahaynay ama sakiira ha ahaato ama radqa ha ahaato si kastaba ahaato walow calaa bucdin fogaansho xaggiiba ha ahaato yar mustabcadba ha ahaato qof oo macnaha qofkani marka la eego xagga suuragelidda ay ka suuragelayso haba la yar baciidsanaya laakiin xagga nasabka waa loo dadaalaa ilmahan intii la tuuri lahaa in ciduu lagu asturo wey kol haddii si cad aan loo haynin hebelkaa isaga inaanu dhalin ee meeluu la raacin karayo halkaasuma la raacin waxba la kala eri maayo dadka calaa bucdintu macnaha imkaan macnaha suuroobid oo maca albucdiya wey marka haba yar adkaato oo ama xagga wadigeeda ha ahaato ama wadigiisa ha ahaato bucdiba ha iskaga jiro laakiin isagun baa la raacinaya kol haddii muddada ay udhaxaysa lix bilood iyo afar sano wain lam yaclam haddii aanu ogeyn wain lam yaclam anahu waiaha anahu waia yaanu garaninba inuu wadiyey yaanu garaninba wuxuu sii adkeynayaa markan uu leeyahay walow calaa bucdin wain lam yaclam anahu waia wuxuuna sii adkeynayaa tii odhanaysay min xiini imkaani lijtimaaci macaha inamkana waduha kol hadday suurowdo inay kulmeen kol haddii ay suurowdo in iyada dee qof la jimaaci kara ay tahay bucdibaha ku jiro iyaanu garaninba inuu galmooday iyo in kale yaanu kala fahminba haba ilaawo laakiin isaga ma ka suurowdaa mise kama suurowda waa ka suurowdaa ku qor isagu raacaya marka baabkaasuma markaa bikhilaafi maa shay baa khilaafsan sabaqa inagu soo horumaray fii amatihi addoontiisa oo xagga addoonta iyada dee way ka duwanay taas xaytu ishtaradnaa fiiha aliqraara bilwadi oo iyadu waa inuu m maaragtay lahuba inuu wadiyay goorta ay raacayso addoonta haddaad dib ugu laabato waxay iyada muhiim ahayd in sabata anahu wadiaha ayuu kusoo yidhi waman atat amatuhu biwaladi fain habata anahu wadiahaa ayuu soo yidhi hubuut lwad ayaa shardi laga dhigay marka addoonta koorta weladku raacayo weladku aabihi raacayo laakin tan in amkana wey marka waxa uu haddaba kasii shuruud kalau sii xidhaya goortan ilmaha la haleeshiinaya ninkan afadiisu ay la timi kaa hore mid bu ahaa in amkana mid baahay waxaa kaloo iyaduna qayda bishardi an yakuna lizawj zawjkan wax la haleeshiinayo waa inuu leeyahay xagga da- tiscu siniina sagaal sano iyo wanisu wanis sagaal sano iyo fadh iyo walaxdatin tasacu lwad iyo wakti oo la odhan karo wadigu isaguna qaadi karaayo dee in wax laga wadi karo macnaha rag iyo dumarka qaaliban dee waktiga la odhan karo way ugu yar tahay oo way qaangaadhaan ama sagaal jir sagaal jir waa la arkay dee qaar gaa qaan qaan gaadhay waa la arkay iyadana sagaal jir isagana sagaal jir marka niskan u raacinayaana waa niskii xagga ilmaha ilmuhuna da inta ugu yar ku dhalanaya waxay lix bilood laxdadan u raacinayaana waa intii u iyada la kulmay isagiioo sagaal jiray dabadeetana iyadii arkoo lixdii bilood ee ilmahana lagu daray laxdadii wadigana la raaciyey waxaas isku daba intaasu isku daba daray markaa marka kolkaa sagaal sano iyo badi iyo laxdo mar hadday meeshii kasoo baxday wal weladkan isaga ah haasaa dhalay baa la odhanaya abu tisca haasaa dhalay baa laohanaya oo la raacinaya fain lam yumkin haddaba haddii aanay suuroobeynin an yakuna min ilmahan meesha la wadaa inuu ninkani dhalay sideanay ku suuroobeyn bian atat bih ilmihii bay dhashay liduuni sittati ashhur intii uu ay aqal galeen baas iyadoo laga joogay lix bilood aw liakara min arbaci siniin ama markii ay sarkeen laga soo bilaabo iyo imika afar sanaba way ka badanta aw amase maca alqaci waxaaba la go-aaminaya biannahu lam yatahaa inaan weligiiba arag oo aanu ku joogsanin baabad iska go-aan aw kaana lizawji ama ninkan laftiisuba waxa u ahaaday min asini xagga da-da duuna maa taqadama sagaal sano wax ka yar baagu jirayda aw kaana maqtuuca dakari ama waaba bilaaqasabadba awil untayeyn jamiica ama labadii xiniyoodna waa lagu daray lam yalxaq markaa waaba imkaan meeshii ma jiro waaya waa ixtiraaskii baa kana laydha macnaha waxaad isweydiin lahayd shuruudaha hore kolka hore la xidhay haddii la waayo maxaa dhacaya dee waxa dhacaya waxanaa dhacaya weladkani ma hareerayo dib balo yar usoo yar dul maro ugu noqo waxa uu yihi masel wuu guursaday dabeedna waa la aqalgalay afar bilood markay marayaan baabay umushaydaan xajo badana horena isumay aragtay marka meeshii waxaa dee cad in weladkaa isaga isagu aanu lahayn weladkaa inaanu lahayn waxbayuu ka warwarayna licaanka soo socda ha ku anfiyo ha iska reebo waa waajibe ama maalintii asarkeen laga soo bilaabo shan sanaaba laga jooga ha iska reebo markaana amaba waaba lix jirba zawjkan wax qabaa toddoba jir sideed jir dee qof aan weli qaangaadayba heerkii lagu qaangaadhaysa amaba maqtuuca dakari walunhayeyn jamiica maqtuuca dakari walunhayeyni jamiica labada mid daba male caruusaha hesho labada waa ka go-ay lam yalxaq niman baa jira cadowga aan qofka dilini labadun ka jaro iska soo daaya dabeedna qofkii dhan walba seegum ku dhacaya marka macnaha haddii dakarkii uu joogo oo untayeenkii ka maqan yihiin ee waa dhici jiray xoolaaba mid xiniitumayooda waa dhici jiray oo markaa lagama aaminha in waxusii fayow yihiin haddii xiniyihii ay joogaan de waa mid qoodhaba markaana markaa lagama aaminho ma odhan kara maa dhali laakiin marka labaduba israacaan kolkaasaa la odhanayaa lam yalxaqu wakahadaba goor mu walal haleeli karaa goor maana si haleelay jawaab intaasay uga dhigeen wamataa taxaqiqa zawju haddaba marka ninkii afada qabay uu yaqiinsado ana alwalada ilmahan aladi alxaqahu sharcu bi sharcigu weladkan uu haleeshiiyey laysa min inaanu isagu dhalin bu ogya shareeca ahaan dee waa wadada cadiyad aynu soo sheegay markaa wadadii kolkii loo eegay isagii baa ayuu sharcigu haleeshiyey laakiin waxa uu og yahay weladkan inaanu dhalin ha la haleeshiyo maxkamadu ha xukunto ha tidhahdo adaa dhalay laakiin isaguna dee wuxuu ogyahay inaanu dhalin ilaa waa kala arrin imanka haddii wax lagu xukumo oo maxkamadu ay markay dacwadda dhegaysato kuu xukunto oo aada iska garanaysa inaanad lahayn dee waa kala gaar markaas adiga waxaad iska og tahay maxkamaddiiba ku xukuntay laakiin inaanad lahayn baad iska ogtahay maxaad samayn markaas dee inaad qirca min annaar qaadato iyo inaad iska celiso waa labadaa mid xukmu lxaakim laa yuxilu alxalaal laa yuxilu alxaraam walaa yuxarimu alxalaal bian calima wuxuu og yahay ninkani bian calima huwa ninkan laftiisaa wuxuu og yahay annahu lam yada'ha abadan weligiiba inaanay is-arag go-aaminaya islaantan weladka wadata lazimahu markaa ninkan waxaa ku waajiba nafyuhu inuu weladkan ku reebo bilicaan licaanka soo socda ku reebaya weladkii inkastaba ha lagu xukumay sida wuxuu leeyahay halkan uu isa soo taagaya dabeetana inaanu dhalin buu dhaarahan isu diyaarinaya waxna kasoo gaadhi maayo ila nasabkiisiibu haddii kale meel kaga dhacaya waladaanu dhalin buu ishaleeshiinaya sharciguba haleeshiiye kol hadduu og yahay inaanu dhalin lazimahu nafyuhu bilicaani soomaaliduna waabay ku murmaanba miday og yihiin inaana dhalin maala nin baa afa umehersanaydo mid kale iska guursanaya si kastaba ku guursaday hadduu doono dulka baxaya dabeedna mid bay dhalaysa dog gabadh iyo weladkabaan lagaali bay leeyihi har weladkan mar dhexdeedaba dee uu dhasho ninkaasaa dhalay adugu waabaad ka maqnayda waa laogaya inaanad dhalin maxaad iska nabay mid kalame ayaa isaguna intay sina isku arkaan mid ayaa dabeetana la odhanaya ha lagu asturo war hadday ilma hebel yihiin oo ha loo meheriyo kiina wuxuu odhanayaa dee meherka hortii dhashay anigu baale bu kiina odhanaya waa kaxaysanaya dee kol haddii aanu meher ku dhalanina sharcigu aabba ugama dhigayo oo dee uma abtirsanaya waa musiibooy wain lam yataxaqaq hadaba haddii aanu yaqiininayn annahu min gayri cid kale inay weladkan dhashay haddaanu yaqiin uhubin xaruma calayhi nafyuhu wa qadfuha waxaa ka xaraama inuu weladkiina iska reebo iyadana qadfo taasina waa xaraam maala waxa uu ogsoon yahay weladkan isaga ah waxaanu hubin inuu isagu dhalay iyo in cid kale dhasho ee wuu shakisan yahay oo wuxuu hi talo aadaa dhalay mise cid kale weladkan maan dhalin ma odhan karo iyadiina dee ma qadfi karo oo way sinaysatay ma odhan karo ilaa hadduu idhaahdo xaaskiisii weladkan maan dhalin ee wadado macnaheed iyadaa sinaysatay wey markaa waa xaraam ee goortu weladkan iska anfiyaya iyadana uu qadfi karaa waa marka uu si cad u ogsoonyay inaanu dhalin wain kaana haba ahaada alwaladu aswada weladku haba madoobaada wahuwa abyad ninkanina haba caddaado aw kayru dalik ama waxaa waxaan hayniba ha jiro macnaha taa waxba laguma nisbayn karo de waa kii nebigu ka hadlayay lahaa dee inuu cirqi jiitay baa laga yaaba cirqi ya inuu xididuun jiito ayaa laga yaabay awowii hore iyo wax uu abtirsaday oo dabeed xagga midabka uu ku abtirsaday markaa midabku isagu ictibaar ma siilay waxaa laga yaabaa qof cad inuu dhalo qof madow inuu dhalo mid kaba duwan xagga midab ka duwan markaa taa midabka waxba laguma xisaabtami karee kol haddii aanu hubin in cid kale dhashay tayuu iska afiye waman laxiqahu hadaba qofka uu haleelo nasabun qofkuu haleelo fa akhara nafyahu ee dib dhiga inuu iska reebo anfintiisii buu dib dhigay bilaa cudurin buu dib dhigay uma araada wuxuu doonay an yanfiyahu bilicaan inuu licaanki ku anfiyaabuu doonay لم نجبه إلى ذلك أرنتها كما يلي لأن النفي يكون على الفور فإذا تباطأ لا يقبل منه القاضي محكمة المركي أي ده حكمتي إلا يلي ولد كاسيادك كراعي سرعاها waxaa la doonaya haddii aanu dhalin inuu markiiba isasoo taago idhahdo maan dhalin waa ka leecantamaya wuu iska qaato muddu iska aamusnaa intaa kadib buu soo noqdo u yihi maan dhalin anugu lagama wadayo taa lagama dhegaysanayo waxyaabo kale inay soo gocdeen baa laga yaaba ama dhaxalka uu seejinayo ama si un ay ka tahay markaa laga yeeli maayo lam nujibhu ilaa dalik oo sideedaba wax la sii daysan karaa ama la sii eegan karaa baanu ahayn cid aanan dhalin iska haysashadeeda marka inuu kolkiiba iska anfiyaabahd u yidhaahdo maan dhalin kolse hadduu daystay waa lagama yeelayo maxkamada dib kuma soo noqon karayo hadduu kusoo noqdona licaan lagama yeelayo wain araada hadduu doono nafyahu cala alfawri ajabnaahu ilayh wuxuu doonay nafyahu ay nafya alwaladi bilicaan cala alfawr si deg dega inuu ku anfiyo ajabnaahu waynu ka yeeli doonaa ilayhi nafyigaasaynu yeelayna oo waa ka aqbalaynaa taa waa warcab marka haddaba licaan buu soo sheegay allicaan licaan kale dee suuratu nuur waata ka hadlaysa fasalkan aan uguntay uu kaga hadlaya allicaan waa fursad sharcigu uu siiyey qofku haddii uu gartay weledkaa inaanu dhalin hab uu ku reebayo wey oo inuu nasabkiisa iskaga beri yeelo qadafkiina uu kaga dhaco masale wuxuu ogyahay weladkaa gabadhiisa ay wadato inaanu dhalin inan iyo inan mid kasta ahaadee markaa fursad baa loo siiyey licaanka iyo macnaha waxaan leeyahay weladkiina uu iskaga reebo isagiina uu xadulqadafkii fuulayay iskaga riixo labadaasaa ka soo baxaya ilaa haddii aanu licaankani jirin qofkii marka uu qadaf sameeyo u yidhaha heblaaye hebel weladkaa ay wadato maan dhalin way siraysatay baa kasoo baxaysa marka xadulqadafkii baa dee cuskan laha dii baa meesha ayaa ka hadhaysa marka man qadafa zawjatahu bizina dee sababtiisina waad garanaysaa iyo xadiidkii kusoo arooray iyo intoo dhan fiqihaan macnaha way sii tafriicaadka kalun bay sii sameynayaan markuu ninkii nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam uu lahaa xaaqeegu way zinaystay ee uu lahaa dee keen afar markhaati wailaa xaddun calaa dahrik haddii kale waanu ku qaraacin oo xaddii un baa lagaa tari xadulqadar ninku markuu arka buu yihi xaaskiisii oo nin u galmoonayo mi afar buu raadinayaa hagaan ka hayaa markhaatiga wuu ku celceliyay markaa nebiguna markhaati keen haddii kale waa lagu qadi markaasaa dabeedna ayaadkaa ilahay uu soo dejiyay man qadafa zawjatahu bizina qofka zina ku gana xaaskiisiiyo idhaaha way zinaysa fa tuuliba bixaddi lqadf ee laga doono xadulqadafki ilan iyada xaq waxay u leedahay marka xadulqadaf in lagu dhuftay sideetanki falahu waxaa usugnaaday an yusqitahu bilicaan licaan buu iskaga riixi licaanku waa dhaaraha soo socda ayuu mari doonaa marka uu ka dhacaya bishardi an yakuuna zawju zawjkani waa inuu yahay baaligan caaqilan mukhtaaran shuruudaha waa inuu leeyahay falaa yasixu licaanu min asabiyi wlmajnuuni wlmakruh dadkan iyaga ah dee mukalafba maha dadka noocani hadaanu baaliq ahayn ama miyir qabin ama la dirqiyey mukalaf baanu ahayn marka zawjku uu noocan yahu mukalaf yahay uu zina ku sheegay iyadii uu dee ku arkay xadulqadafkiina laga doono aflagaatadii iyada ku sameeyey dee lacaankanu ista isticmaali karaa wa an takuuna zawjatu xaaskuna waa inay tahay cafiifatan mid dhowrsoon oo yumkinu an tuutaa in markaa lala kulmaano ay suuroobayso cafiifa waa inay wadiganina waa inuu suuroobayo laakiin labada qeyr haddaan lahayna dee leecaan jiri maayo oo qadaf baan isagii laguba yeelanay falow qadafa haddaba hadduu yidhaahdo way sinaysatay man sabaka zinaaha mid barkeedii horeba kol hore maxkamaddu ay ku ogtay oo dee lagu ogaaday sinaada aw iflatan ama tuyar baabu yihi way sinaysatay ka binti shahri tuyaroo dee bil jirta cusira walaa yulaacin walam yulaacin isagii waa la isbinaya licaantamise maayo oo qofkani markan uu dee kolka la qabto xadulqadafka loo fulinayo waa inuu muxsa yahay qur-aanku dee sida uu qeyb ka dhigayo almuxsanaat alghaafilaat markaa muxsanaat qeydkan waxaa looga loo sameynayaa cafiifadii waa alcafiif laakin haddii kaloo qayb cafiifa ayto mar mar hore sinadeedu ay sugnaatay dee ka qadfo mar dambe tacziir mooye xad laguma le tacziir haddii la idhaadana dee wax kooban baa lagu dhufan doonaa toban kalbaash iyo shan iyo toban iyo xaas tan kale dee iyadna waaba iska macruuf inaanay waxaan samayn markaa licaan jiri maayo wa licaanu haddaba licaankan markaa la sheegayo ee ninka iyo afada dhex mare ee dee natiijooyinka dhowrka ahi ay kasoo baxayaan ila natiijo waxa uga soo baxaya in xadulqadafkii uu ka dhaco isaga iyo iyada labadoodiiba marka ay licaanka sameeyaan waxaa kaloo natiijo awaladkani inuu ninka ka hadhayo waxaa kaloo natiijo noqonaya in aanay dib isugu xaraan ay kala xaraantinimoobayaan xalaal aanay isu noqonayn waxyaabo badan baa ka dhalanaya walicaanu an ya'murahu lxaakimu xaakimkiibaa waxa uu farayaa ninka an yaquula inuu yidhaahdo arbaca maraat afar jeer baa wuxuu odhanaya ashhadu biاllahi inii lamina asaadiqiina fi ma ramaytuha min azinaa intaasuu odhanaya aayaddiinbuu markaa macnaheedu soo qaadanay waxaan ilaahay qirayaa inaan ku run sheegayo fii ma ramaytuha min azinaa zinada aan ku galay iblaayo ee aan ku sheegay inaan run ku sheegayo ayaa intaa ayaa ashhadu billahi buu odhanay ereygaas u cabiraya waa afar jeer buu ku celcelinaya taa waxaa kaluu raacinayaa waina hada alwalada waladkan isaga ahi laysa minii in kaana hunaaka walad meeshan haddii walad joogana taasuu raacinaya waladkaa isagay wadatana inaanan dhalin uma yaqulu fi lkhamisati marka shanaad baa waxa uu leeyahy bacda an yacidahu lxaakimu wayukhawifahu wayadacu yadahu calaa fiih intaasoo jeer intaasoo arrimood markuu qaadigu sameeyo afartaa jeer kolkuu kasoo liqo ashhadu bilah intaa isku soo dabasaxo mar shanaadka qaadigu wuxuu leeyahay warbar istaag siduu nabiguba yihi haadihi lmuujiba tani waa sii naabta waajibinaya markaa waxaana lagu adkeynaya dhaabti iyada ahay biljamci wa bilwaqti wa bilmakaani inta waa lagu adkeynaya muqalidaat lyamiin baa la samaynaya mstijaamaca weyn ayaa la geynaya mimbarka aftiisa bacda casri yawmi ljumuca ayaa lasoo joojinaya jamac baa meeshaysa soo taagaysa war ka cabsa baa laleeyahy ilahay si uu haddii wax been dee ku dhaaranayo qofku inuu dee intaasoo kaawaa loo soo dhigayaa bal inuu intaasoo dhan soo jiriyo in qaar ku joogsado xaakimkii baa wacdinaya markaasuu dabeetana cabsiinaya markaasuu usheegaya ana cadaaba adunya ahwana min cadaabi alaakhira cadaabka adduunyadu warwuu ka fudud yahay ka aakhiro qadimistaas o wayadacu yadahu calaa fiih afkana dee gacantu saaraya qaadigu oo marka uu taa soo odhanayo balaysa sidii uga khajisiiyo afkiisuu gacanta ku celinaya qaadigu qofka afkiisa maaha laakiin markaad qof ka xishoodsiinaysa ad leedahay waar kadaha odhan waxaa afkaagaad gacanta saa ugu celisaa oo dii wax ka khajisiinayo kale afkaaga saa ugu celisa waar xishood oo kale ayay ka dhigantay wayadacu yadahu calaa fiihi afkiisuu saarayaa lacalahu yamtanic bal inuu ka joogsado markaasaa wuxuu odhanayaa wacalayhi lacnat llahi in kuntu min alkaadibiin saas ohanaya sidaa calaya dee waa xikaaya ninku ereygaas u cabiraya isago calaya buu odhanaya nacdashii ilaahay inay dushiisa ahaatay buu sheegaya hadduu been sheegayo dusha ayuu is waay taasuu iskaga tuuraya waana calayhi lacnat allahi in kaana min alkaadibiin hadduu kuwa beenta sheegayo kamid yahay nacdashii ilahay inay ku haabsato faidaa facala dalika ninkii markuu intaa israaciyo saqata canhu xadd lqad sideetankii xadulqadafku way ka dhacayaan ee gabadhaasi ku yeelan lahayd waa mid natiijo taasaa uga soo baxay natiijada labaad waintafaa canhu waxaa ka hadhaya nasabu lwalad waladkii meesha joogay ayaa ka hadhaya ee uu iska reebayo iska beryeelaya waxa saddexaadoo ka soo baxaya wabanat minhu in markaa ay kala go-aan waxa afraadoo ka soo baxaya waxarumat على التأبيد دي بحلال ظن قرمين مؤبد حرمة مؤبدة هل كاسي كحاء يفوك العريض waxa kaloo ka soo baxaya waladimaha xaddu zina iyadii buu ku jahaytay marka xasuusinay ilaa wuxuu ka dhigan yahay afar markhaati inuu soo joojiyay uu ku oogay inay sinaysatay oo kale ayuu ka dhigan yahay markaa nataaijkaa shanta abaa ka soo baxay marka waxa weeye iyadaa isu wada qabta wixii oo dhan hadaana isbarixin waladkii isaga ahaa waxa uu raacay iyada ko xaddii xaddu zinaha ahaydna iyadii baa lagu yeeshay iyaduna dee waxa yeeshaba marka xaggiisii waa laga hadlayo xaggeedii unbaa lasoo eegayaa markaas maxkamadii iyo dadkii xaggeedii baa loo soo jahayay waayo maxaa dhici marka waxa idhi haddaba walahaa waxaa usugnaaday an tusqitahu can nafsiha bilicaan markaa nafteedii iyaduna dee waxay isku barixi kartaa licaanka oo iyaduna si ay isaga reeb weladku kama hadayo kolle iyadoo raaca laakiin dee xaddii kusoo jihaysatay oo ah maxay dee a waa xaddu zinaha xaddu zinihii kusoo jihaysatay ba iyaduna markaa iska riixaysa walaha an tusqitahu xaddii wey can nafsiha bilicaan fataqulu waxay odhanaysaa biamri lxaakim xaakimka amarkan siinayo faraya fasax buu siinaya iskama bilaabaysa sideedaba qof hadduu isqadimay intaan la dhaaranin mushkiladiisuu leeyahay waxbuu ku ordaya ama ka ordaya markaa qaadigu waa inu amar siiya arbaca maraatin afar jeer baa waxay odhanaysaa ashhadu billahi inahu lamin alkaadibiina fi ma ramaanii bih ashhadu bilaahi ilaahay waxa aan markhaati dee u ahay oo dartii aan u markhaati kacaya amaba ilaahay waxaan ku dhaaranaya inahu lamin alkaadibiina inuu kuwa beenta sheegaya kamid yahay fima ramani bihi waxa ugu galay intaas waxaa ugu galay inuu kuwa inuu been ku sheegayaan ku dhaaranayaanay le uma taqulu fi lkhamis marka shanaad bay odhanaysaa bacda alwad wacd kamaa sabaq intii u wacdiyay sidaa hore inoo soo hormar iyadiina waa waan ahlaahiya ka joognaa bal iska hoosta cadaab dunya ah min cadaab alaakhira jamciyo intiina lagu adkeeyey ayaa waxay iyaduna leedahay wacalayha غضب الله إن كانت من الك من الصادقين إن كان من الصادقين وعلي بيض ورنيت استاذ كما فورق واي على إلهي إن غضبك إلهي تشيدين وهذا ما شيء استهتوني كان يكون هذا الشيء كمين الغضب واللعن أبقى في حالات وكان حلقة قبض كان يدا لوسية وإستسورة قالوا حين حكي له بدأيه ربما xayalayn ina afadiisa fayo qaaliban hadduu miyir qaboonu waa layn qadafkuma sameeyo marka haddii waxaan ay sooba baxeen xaggeeda u yarkan jeedhaan ama waxaan inuu jira laga yaabo markaa qodobkan baa loo cusleeyay iyada fa idaa facalat haadihi intan iyaduna markay shantan samayso saqada canhaa xaddu lzina xaddu sinihii baa ka dhacaya kalimaadkanina waa inay sidaa u xidhiirsanaadaan oo isdaba socdaan shantaa iyo midkaas waaya baabu ridaac halkana waxa uu kusoo khatimayaa kitaabu nikaax nuugmada baabka jaqsiinta oo dee jaqsiintani wax iska jira ahayd oo nabigaba calayhi salaatu wasalaam murdicaad buu lahaa qaar jaqsiye baa jiray waana wax kaba sii horeeya ummaddanoo dee waa tii nebi muuse calayhi salaam waktigiisii loo raadinayay dumar murdicaad oo jaqsiya waxaramnaa calayhi lmaraadic fircoon uu la daydayay dumar jaqsiya innaga malaha waaba yarka kantahay oo dee caad ahaan baynaan u lahayn oo islaantan irmaaneen waxba dhalin dadku aada bay ula yaabayaan laakiin dee wax sugan wey qofkuna hadduu qof la jaqo wuu kuu sheegi doonaa xukunkiisa waxyaabaha lagu walaaloobaya inay tahy waxyaabihii markaa mawaanicu nikaax ahaa hore waxaynu usoo qaadanay in ay dhowr ahaayeen oo markaa toddoba xagga nasabka ah iyo toddoba xagga nuugmada ah iyo toddoba xagga xididtinimada iyo musaaharada ah iyo toddoba bitafriiq siyaabo kale ku xaraam ah oo tan ugu dambayse almulaacana ay ka mid ahayd ilaa sodomeeyo dumarhoo zawaajkooda xaraami baynu soo maray waay وإن تع- وأتمروا بينكم بالمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى hooyadii baa shaqsiinaysa waajib baanay ku tahay haddii laakiin ay isla kaleysmaan oo ay ku murmaan fasaturdicu lahu ukra dee ninka mid kale uu la raadsan karaa oo u shaqsiin baabu ridaaca idaa saara marka uu soo boodo li- libinti tisci siniina inan sagaal sagaal da-deedii ay gaadhay sagaal sano labana ana marka ay kasoo boodaan min wad'in aw min gayri ay taasu la irmaanaato cid la kulantay amaba dee min ayrihi caanaheedii una iska dararaan faardaca tiflan lahu waxay jaksiisay ilma yar ayay caanaha tiflan bay jaksiisay ilma yar ilmahaasoo lahu oo usugnaaday duuna alxawleyn ilmahaasoo duuna alxawleyn ka yar dhe shan sano laba sano khamsa radacaat shan jeer bay jaksiisay mutafariqaat kala tagtagsan saara ibnaha inankeedii buu noqonaya ruux dumarahoo qaangaad ah oo gaadha heerkii lagu qaangaadhaya macnaha sagaal sano iyo dee wixii ka badan marka ay caana yeelato ay dararto un hooyadaas ama cidi dee ha irmaanayso mid zawja iyo maaragtay min gayri gayridaa wuxuu ku fasirayaa bian dara dadiyayha bilaban waa inay iska dararaan waama labanuhaa qabla hada sini falaa yuahiru taxriima intaa wixii ka yari waa macno kale wakada labanu rajuli wlkhunsa kuwa caanahooduna caano noqon maayo arajul wlkhunsa iyaguna wax lagu arko waxale way dhici karaan marka ifli bay jaqsiisay yadi bes faardacat iflan lahu min asin duuna xawleyn ilmo yaroo jiray laba sano wax ka yar ayay shan jeer nuujisay shantaa jeerna waa qaar kala tag inankeedii buu noqonaya caaisho wakii xadiisii saxiixa ay ku warinaysa waktigii hore aayaad baa soo degay sheegaya toban jeer marka ilmaha yar hooyada uu jaqo in ay hooyo u noqonayso markaa shantaa waa la nas tobankaa waa la nasaqo waxaa lagu nasakay shan khamsa rabacaat shan jeer markuu ilmuhu hooyada jaqo ayay xaraan noqonaysa macnaha hooyadii noqonaysa shantiina haddana waa la nasaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin dee alcashara lafdigooda iyo macnahooduba waa mansuuq alkhamsa lafdigoodunbaa mansuuqa xukunkooda saabit waa jiraan hadee nusuustiina waa kusuganta sida aayat rajul oo kale un wey marka ilmaha mutafariqaatna waa inuu ilmaha yar intuu jaqo naaskii oo uu jaqo jaqo dabeed iskii ama ha ciyaaraya ama qofku yeedhayba ha eegayay iskii afka uga qaado oo aan laga fujinin dabeetana haddana uu nuugo nuugo oo markuu kasoo doobo haddana iskii hareeraha u eego shantaa jeer kol haddii uu jaqay hooyay noqotay hooye isaga yar u noqotay isaga yar saara ratiicu ibnaha fayaxrumu calayha gabadhan waa ka xaraam oo ma guursan karaysa ilmaha yar huwa isagaa ka xaraama iyo wa furuucuhu iyo faraciisiina waa ka xaraam faqad oo keliya wa saarat ummahu hooyadiina way noqonaysa fataxrumu waa ka xaraam calayhi isaga hiya iyadii baa ka xaraama wa usuuluhaa wa furuucuhaa wa akhawaatuhaa wa ikhwatuhaa wa akhawaatuhaa intaasoo dhan bay israaci horta ibnigeedii kol haddii uu noqday iyadii markaa ma guursan karayso oo waa ka xaraam furuucdiisiina ma guursan karayso iyado dadku sii dhalana ma guursan karayso maxay guursan gaboodaybe was faqad markan uu kuleeyahay usuushiisii dee way guursan karaysa oo aabihii iyo dee ciddii kale ee markaa awowiyaashii iyo kuwa islaamkani way guursan karaysa laakiin ilmaha yan guursan mayso waxa uu sii dhalana guursan mayso xagga faraca laakiin kuwa waaweyne usuushiisa ah aabihii iyo awowgii iyo deeradii iyo kuwaa way guursan kartaa hooyadii baanay noqotay bu ku i hadday hooyadii noqotayna fataxrumu calayhi hiya wa usuuluhaa wa furuucuhaa isaga iyada ma guursan karo koog hablaheedana ma guursan karo hooyooyinkeedna ma guursan karo walaalaheed iyo walaalaheedoo laba iyo dhadigba leh iyadana waa ka xidhan wixii islaanta awjaqe xaggeeda kasoo jeeda asal farac xawaashi saddexda raacda way ka xidhmeen isaga iyadana xaggeeda marka loo eego waxaa ka xidhan isaga iyo furuucdiisa laakiin kama xidhna xawaashidii yarka iyo usuushiisii kama xidhna xawaashi markaan leenahay de alakwatu walakhawaat walacmaam walakhwaan waxyaalahaas halkaasay kas ayay markaa alla xishmada wain saala labanu haddaba caanahani haddii ay ka yimaadeen min xamlin uur xaggii oo min zawjin zawj ka ahaaday saara radiicu ibna lizawj zawjkan isaga ayuu markaa inaan noqonaya macnaha markan ay kolkaa hore waa iyagoo iska irmaanaataybe oo dee waa kaa kuli labanun min wadin aw min qayb laakin tani waa xamli maanta xamli oo ilmay dhashay dabeetana caanahan ilmaha dartii bay hooyadan uga yimaadeen arrintu markay caynkaa tahay meeshii waxaa soo kordhaya oo kale xamliga nin kale ayaa aabbo u noqonaya ilmaha yar xamliga saaxibulxaml yakunu ibna aban lihada lib ibnigan yar buu noqonayaa ilaa caanihiisii buu jaqa caanihiisii buu jaqo halkii xamligu galay hooyadii markay umushay waxay wada jaqsiisay keedii yarabaaba dhintay kasoo qaad mid kale ayay jaqsiiso halkan jooga kaa jaqay dee odayga odaygu aabihii buu noqonaya odayga islaamki irmaaneeye aabihii buu noqday wain saara labanu min xamlin min zawj xamli zawj xaggii ka ahaaday dartiiba hooyadu la irmaanaatay saara raiicu ibla lizawj zawjka xamliga dhalay inankiisii buu noqday ilmahaya fayaxrumu calayhi zawjkan waxaa ka xaraam noqonaya alradiicu wa furuucuhu faqad radiic ilmaha yaro jaqay waa ka xaraam hadduu dee inan ban yahay furuucdiisiina waa ka xaraam oo la gursan karaa faqad waaya oo zawjkan ilmaha yar hadduu inan yahay waa ka mamnuuc ilmaha yare waxa uu sii dhalana dee iyadana wuu ka xidhmaya oo waxaa ka xidhmay ilmihii yaraa iyo furuucdiisii baan zawjkan u banaanayn xagga zawjka marka la eego wasaar wasaara azawju abaahu zawjkiina waxau noqonayaa aabihii buu noqonaya ilaa caanihiisii buu jaqay ilmaha yar marka xagga zawjka loo eego zawjkii aabihii buu noqday fayaxrumu calaa radiic radiicii waxaa ka xaraama huwa zawjkii wa usuuluhu wa furuucuhu wa ikhwatuhu wa akhawaatuhu bedel zawjkii halkan uu jooga ilmaha yar hadduu inan yahay zawjkani ma guursan karo waa ko waxa kale oo ilmaha yare aanu guursan karin zawjkaa isaga ah faraciisa iyo asalkiisa iyo dadka ay walaalaha yihiin intaba waayo zawjkaa faraciisii iyo ilmaha yari dad walaalaa bay noqdeen zawjkaa usuushiisii dee ilmaha yar bay u yihiin usuul oo awowyaali ayoyaaliyo kasasi uxisaabsan yihin zawjkan walaaladiis dee ilmaha yar maxay u yihiin dee eedooyin iyo adeero iyo kuwaasay u yihiin adeero iyo eedooyin xagga jaqsiinta ah ayay u noqdeen sidaa darteed baa ilmihii yaraa marka xagga aabbaha loo eego waa ka wada xidhan yihin intuba fayaxrumu nikaaxu haddaba nikaaxii baa xaraam noqday oo ilmaha yar waa mamnuuc buu noqday nikaaxiisii macnaha in isagii la guursada iyo inuu isagiiba dib ugu noqdo ku ah wayaxilu nadaru wlkhalwatu eegmana dee way iska banaan tahay marka ilan waa dad maxaarim isu ah waana isku gooni noqon karaa kan nasab nasabkii oo kale duuna saairi axkaam